kadib wuxuu gudbay mukhasiskii mutasilka haya afraad oo ahaa gaaya wuxuuna yidhi wa minhu gaayatu cumuumin yashmulu low kaana tasriixun biha laa yaxsulu wama litaxqiiqi alcumuumi fadaci naxwu salaamun hiya xataa maطlaci wahiya lima khalaa wahiya lima qablu khalaa tacuudu wakownuhaa lima tali baciidu wa minhu mukhasisaadka mutasiladaa waxaa kamida gaayatu cumuumin cumuum gaayo la xiriirta gaayo la xiriirta jumle iyo siyaaq siiqat lcumuum uu ku jiro cumuumkaasoo yashmulu kulminaya gaayada iyo waxa ka dambeeya low kaana haddii uu ahaan lahaa tasriixun bihaa gaayadaa la cadeeyey laa yaxsulu midaan dhicin haddii ayaan dhicin oo ka soo qaadna inaan gaayada maanta lagu darin cumuumku oo xaaladan gaayada ka dambaysa ay cumuumkaa soo geli lahayd sida qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saagiruun haddii lagu joojin lahaa min aladiina uutuu lkitaaba qaatilu aladiina laa yu'minuuna waa siiqatu cumuum awsaaftii kuwii lala dagaalamayaa la tiriyey haddaba cumuumkaas waxaa la xiriirsatay maanta xataa yuctuu ljizyata gaaya gaayadaasi waxay caddaysay waxa ka dambeeya xukunkeedu inuu ka duwan yahay wixii ka horreeyayoo laga soo reebay xaaladaas gaayada haddii la helo haddiise aan gaayada saas xukunkeeda inuu ka duwan yahay la cadaynin kii bixiya jizi iyo kaan bixininba dagaalka sida laysu amray bay u sinaan lahaayeen marka gaayada noocaas oo kaleeta ah haddii aan maanta la sheegin xukunku ka ka horeeya iyo ka ka dambeeya uu isku mid noqon lahaa siiqatulcumuumkana ay soo wada geli lahayd gaayada mukhasisaadka mutasilada ah ku dhar halkaa waxaa ku baxay sida beytka dambe uu ku sheegi doono haddiiba gaayada waxa ka dambeeya ee maanta gaayada la keenay ka dambeeyahay aan cumuumkaba soo galeen saan arki doono wa minhu min almukhasisi almuttasili waxaa kamid a gaayatu cumuumin cumuum gaayo gashay oo la saaxiibtay oo la xiriirsatay cumuumkaasoo yashmulu xaaladan gaayada ka dambaysa camimi lahaa low kaana haddii uu yahay tasriixun bihaa cadaynta haayada la cadeeye laa yaxsulu midaan dhicin haddii haayada la cadeeye aanay dhicin cumuumka waa geli lahaa haddii aanu galeenbana taxqiiqulcumuum baa haayada la yidhaahdaa ee lama yidhaahdo haaya mukhasisa oo mukhasisaad mufasila kamid maaha haayadani waxay lamid tahay sidii sifadii iyo shardigii iyo istitnihii ama ha hormarto ama gadaal ha martee intaba way khasisaysaa haddiise macnahaan sheegnay ee ah gaayada waxa ka dambeeya cumuumka horaba hadda aanu soo galeen gaayadaa lagu daray ee cumuumkii xataa nihaayatihi ah waxa ka dambeeyana jeegitaanka iyo sheegitaan la-aanteeda laba goraba aanu soo galeen waa gaayada taxqiiq alcumuum la yidhaahdo ee uu yidhi wamaa litaxqiiqi alcumuumi wamaa gaayadii litaxqiiqi alcumuumi cumuumkii in la taxqiijiyo un loo keenay fadaci isaga tago waxba taksiisa gelin baabkeeda naxwu salaamu nabadgelyo wey hiyo habeenkaasi xataa malaci xataa malaci ilfajr leylat lqadriga markii laga hadlayay waxaa la yihi ilahi subxaana watacaala tanazalu lmalaaikatu wاlruuxu fiiha layladay soo degtaa biidni rabbihim min kuli amrin salaamu weye hiya layladaas xataa malaci lfajri laga gaaro xataa malaci waa gaaya laakiin fajirku hadduu dhasho bacda alfajri layladii kamid maba ahaba oo xataa haddii aan la sheegin xataa malaci lfajri salaamun hiya lagu daayo bacda alfajri ma soo gasheen iyo fajirka hadduu dhasho ma soo gasheen taas haddaba gaayada xataa malaci lfajri cumuumkii in laa gaayadiisi la taxqiijin baa loo sheegay ilbaabi taksiis looma keenin taa mukhasasaadka maahe iska jir buu ku yidhi waana ixtiraaskii ka baxayay gaayata cumuumin yashmulu low kaana tasriixun biha laa yaxsulu wahiya lima qabluha laa tacuudu wakownuha lima tali baciidu wahiya gaayadu limaa qablu limaa wixii qablo iyada horteed khalaa tagay ay tacuudu u noqonaysaa ama waaxid ha noqdo ama mutacadid ha noqdo mutacadidka ama jam jumal ha noqdo ama mufradada ha noqdee sida shardigii sifadii iyo istifnihii iyo wixii horeyo tagood dhan u noqonaysaa horena waa kuu kusoo tilmaamaye uu yihi waxaytumaa mukhasisun tawasata khasasahu bima yali mundabaطa waa itifaaqna waa la yihi khilaaf baa ka tagana waa la yihi wa kawnuhaa inay tahay limaa tani waxa ay ku xigto oo akhiirka ay u noqonaysana baciidun waa fogta culamada qaarka tiri kan akhiirka ay u noqonaysada sida istiniya ay u yiraahdeen qowl daciifa weeye wax kasoo qaad saasa ma laha wabadl bacdi min alkuli yafi mukhasisa ladaa unaasin facrifi halkan wuxuu kaga hadlay mukhasaadka muntasilada kii ugu dambeeyey oo badl bacdi min alkuli uuna soo gelaysan mar hore soo tilmaanay badel ijtimaal kaasoo culimada qaar kamidihii ay diideenoo ayaan wax ka soo qaadin sida uu tilmaamay ladaa unaasin uu u yiri wabadlbacdi qaar bedelka laga bedelo min alkuli dhammaantii laga bedelo yaa yafi isna xukumka macnahaas oofinayo mukhasis muttasil ah ama yaa yafi dhamaystiraya fi takmilatulbeytna waa noqonaysaa mukhasisan xaal uu yahay mid khasisaya macal itisaal ladaa unaasin dad qaarkood agtood ee facrifi ogow waa ibn xaajib iyo imaamu shaafici aga lamida bedelulbacdi min alkuliga ama bedelul acyaani ha noqoto ama bedel macaani ha noqoto waxaan uga jeednaa bedel acyaani bedel bacdi min alkuli ama sifaat baa lagu kala bedelay dhawaad baa la kala bedelaya ama bedel bacdi min alkuliga qeybta macnowga ahee bedel ishtimaal la yihahdo nafacani zaydun cilmuhun la yihahdo cilmiga waa qeyb isaga kamid lakin qeyb macnawiga wey labadaasi waa isku mid oo imaamu shaafici iyo naxaaji yaro kale oo kamidhi waxay yidhaahdeen mukhasisaadka muntasiladu kamid yahay ka qawlihi tacaala walilaahi cala nnaasi xiji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila cala annaasi waa ismu ljinsi al gashay cumuum buu faaideynaya man istataaca bedel bacdi min alkulligaas yaa takhasiisiyey qaarna waxay yidhaahdeen man istataaca bedelkani baabu sifa ayuu gelaya ee wax gaar u taagan maaha wa bedelulbacdi qaar haddii la bedelo min alkulli wixii guuda dhammaantahay caamka ahaa yaa yafi dhamaystiraya mukhasaadka mutasilkaa ama yafi oofinayo faa'iideynaya macnaha mutamukhas tksis faa'ideynaya maca alitisaal mukhasisan xaaluu yahay ladaa unaasin culimada qaarkood agteeda facrifi ogow oo aqoonso intaas wuxuu kaga baxay gabagabadii baabkii mukhasis lmuttasil kadibna wuxuu u gudbay almukhasis lmunfasil mukhasasaadkii munfasiladaha oo hore aan usoo niri mukhasis munfasila waxaa la yidhaahdaa mastaqala binafsihi can ilcaam wixii keligii gaar u istaaga oo keligii macno ku tusiya macalinku wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wasamin mustaqilahu munfasila lilxisi wاlcaqli namaahu اlfudala وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فارتنتبه واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصب وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظر وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي وإن يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر حكم علمك رحمه الله تعالى وحكم أهل لي سقال بيت mukhasisaadka munfasilada marka horeyse waa uu tacriifiyey marka dambena mukhasisaadkii munfasilada ahaa ayuu tiriyey tiradooda kadib haddana waxa uu raaciyey waxyaabaha aan kamid ahayn mukhasisaadka ee laga soo laga ictibaarinaynin ama aan laga dhigaynin mukhasisaad iyo waxyaabaha cumuumka gelaya oo arrintaasi ay keentay masaa'il naskh iyo takhsiis weeye la isku hayo ayuu iyana ka hadlay maalinku tacriifka almukhasis almunfasil ayuu ku bilaabay wuxuu yidhi wasami waxaad ku magacowdaa mustaqila qaybka takhsiiska ee adilatu takhsiiska ama mukhasisaadka munfasilkooda keligii taagani munfasilan ku magacow damiirka mustaqila mukhasisku u noqonaya mukhasiska qaybtiisa gaar u istaagi karta oo ah almustaqilu binafsihi can ilcaam ama maa yumkinu istiqlaaluhu ama qaarada yidhahdeen maa yastaqilu binafsihi duuna alcaam oon kalaam kale murtabit ku ahayn waxaad ku magacowdaa munfasilan ku magacow inta waa tacriif aqsaamtiisii uu sheegay oo wuxuu yihi lilxisi inuu daliilul xisiga iyo walcaqli in daliilul caqliga ay kamid yihiin inamaahu lfudalaa alfudalaau fudaladii ay u nisbeeyeen ay u tiriyeen mukhasisaadkii munfasirada waxay yidhaahdeen waxaa kamid a daliilulxisi iyo daliilulcaqli waxaa la yidhi wuxuu usoo hormariyey hadalkooda ayaa yar arrintaa usuuliyiintu caadadoodu jarad inay mukhasisaadka munfasilada ah daliilulxisi iyo daliilulcaqli ku daraan waxaana kusoo maray risaaladii sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin alusul min cilmi lusuul inuu soo rajaxay inay tahay caamun uriida bihi lkhusuus ee takhsiis aynan ahayn arrintaas sida uu naadimku halkan daliilu takhsiis ilmunfasil uu ugu daray waxyaabaha xisiga iyo caqliga ah yaa sidoo kalena sancaani manduumadiisii markii uu ka hadlayey isna sidoo kale ugu daray waana sidaan waxaanu leeyahay daliil waxaa weeye inay madilada taksiis kamid yihiin waa arrinay suuriyiintu isaga daba tageenoo ay wada qaadeen oo markuu lahaa yajuuzu bilarbacati aladila waalcaqli waalmafhuumi cinda aljilla waa lagu khasisaa caqliga taa halkaa uu ku daray weeye sancaani buqyat laamilkiisi daliil xisi waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi tudamiru kula shayin biamri rabbiha dabashii riicad wax kasta kula shayin waa siiqat lcumuum laakiin samadiiyo ardadiiyo iyo waxyaabihii jiwaalkiiyo maynan halaagin waxaa lamid ay yidhaahdeen aayaddii sulaymaan xilligiisii boqoradii joogtay balqiisa la dhihi jiray ilaa waa kii la yidhi wa uutiyat min kulli shayin wax kastaa la siiyey wax kastana waxaa la garanayaa inaan wax la siiyey aynan ahayn saas darteed waxay yidhahdeen waa daliilul xisi ayaa lagu taksiisiyo horta aday ka muuqata waxyaabahan inay halaagin iyadoo aayadda lagu qaydiyey maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalathu karamiin ayay ka dhigtay haddana dhulkii ay dul martay inayna ka ramiimi ka dhigin way ka muuqataa oo ardadii baaqi way weli daliilkaas iyo waxa lamidkaaba laba ictiraaf ba had iyo goor la yidhaahdaa kuwaan soo horumarinoo waa caamun uriida bihi lkhusuus ee caam maksuusa maaha caamka maksuuskaana halkan loogu talagalay in lagu sheego laakiin waxaa hore soo marnay cinda taxada alqismaani cinda alqudamaa culimadii hore caam maksuus iyo caam uriida bihi lkhusuus waxaa ma kala qaadi jirin ta labaadi waxaa saa loo yiri waxaan leenahay waxa xisiga lagu soo saaray marka hore looma gelin hadalka looma jeedin tana waa calaamadii astaanta caamun uriida bihi lkhusuus daliilu caqliga waxay yidhaahdeen allahu khaaliqu kulli shay ilahay waa wax walba abuuray inaan daatahu lkariima ku jirin cuquusha lagu gartay midda kale cuquusha daliilul caqligu waa laba qaybood qaybay banaan tahay inuu sharcigu isaga wax ka duwan keeno ayna dhici karto waa daliilul caqligii baraa'at dimba la dhihi jiray kaas taksiis ma galo waxma khasiso itifaaqan qaybta labaadi waa qayb la yidhi caqlan iyo qawaacid gudoo sharci waxaa lagu ogaaday arrintaasi inaan wax ka duwan sharcigu keenayn sida ilaah iyo sifaatkiisa inayna makhluuq ahayn marka loo eego aayadda allahu khaaliqu kulli shay kaasnina sidii kii hore aynu nidhi yaa waxaan leenahay aslan loogumaba jeedin ilaahay baa isaga is abuuray oo makhluuq sidoo kale astaantaasi waa astaan tacaamud uriida bihi lkhusuus ay yidhaahdeen laakiin labada daliilba daliilu caqli iyo daliilu xisiba marka la isu geeyo macnaha waa laisku waafaqsan yahay suwarkaasi inaynu ku jirin ee macaam maksuus baan ka dhignaa mise caam uriida bihi lkhusuus baan ka dhignaa natiijadu annizaacu lafdiyun weye labadaasi waa daliil lxisi iyo daliil lcaqli in wax lagu taksiisiyo wuxuu gudbay adiladii taksiis mukhasisaat lmunfasila iyo kitaabka iyo sunada waya yihi wakhasis ilkitaaba kitaabka waxaad ku khasis kartaa waa daliilu taksiis ka dhig walxadiidana waxaad ku khasistaa bihi bilcaam caamkii kitaabka iyo sunadaba ku khasis caamka aada khasisaysaay ama kitaab ama sunno kudooni ha noqday halkaa maadaama ay laba daliil uu sheegay labadii daliilna bihi bilcaami ku khasisuu yihi caamkaa waxaa soo gelaya hadduu caam kitaab yahay iyo caam xadiid haddii yahay haddaba caam kitaab lagu nasakhay iyo kitaab xadiid lagu nasakhay iyo xadiid xadiid lagu nasakhay iyo xadiid kitaab lagu nasakhay afar lagu taksiisiyaan intaba leeyahay afartaas suuro ayaa ka soo baxday oo shariga hore ee beytka uu ku sheegay ka dambe ile khilaafku ku tilmaami doonaayo suuradda hore waa iyadoo siiqada caamka ee kitaabka siiqo caam oo kitaabka qur-aanka ah kale lagu soo khasisay waalmuطalaqaatu yatarabasna way sugayaan waxaa soo maray siiq ulcumuum waxaa kamid a ismiga mufradka ama jamaca ee al ay gasho sida almuطalaqaat waxaa kaloo cumuumka kamid ahaa kii la idaafeeyey waa ulaatu laxmaali ajalhuna ulaatu laxmaali idaafadaas cumuum ku noqotay waxay isugu yimaadeen suurada haweenta uurka leh ee la furay ka hore wuxuu keenayaa cumuumkiisu inay saddex qor isugto ka dambana cumuumkiisu wuxuu keenayaa in ay sugto ilaa ay ilmaha ka umusho cumuumkan dambaa lagu khasisayaa kan hore cumuumkiisa sidoo kale haweenta aan loo gelinna waa laga saaray walmutalaqaatu haddii la furo iyadoon jidkeeda la taabanin famaa lakum calayhina min ciddatin balays uma idaa nakaxtum lmu'minaati uma talaqtumuhuna min qabli an tamasuhuna adilada saas oo kaleeta kitaabku aada bay u badan tahay qaybta labaadi ama suurada labaadi waa inuu kitaabku uu caam yahay sunnaduna ay khasisto sida wauxila lakum maa waraaa dalikum haweenka muxaramaadka markii laga sheekeeyey suurat nisa wax kastaa laidiin baneeyey markii la yidhi axaadiidtaa qayb kasoo saartay cumuumkaas oo laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha aw khaalatiha lalaba kulmin karo wa sida yuusiikum allahu fi awlaadikum idin dardaaray awlaad awlaadikum waa ismi awlaad la idaafeeyo siiqul cumuum kamid ah waxaana soo gelay awlaadiedii diintaada ha waafaqaan ama iyana waafaqin waxaa khasisay xadiidkii laa yarisu lmuslimu lkaafira wala alkaafiru lmuslimu waxaa kaloo khasisay nabiga gaar uga saaray carruurtooda markay dhexlayso laa nuuratu maa taraknaahu sadaqa suurada saddexaadi waa sunno caam ah oo sunno caam oo kale lagu khasisay xadiidkii waa kayaa fiima saqat isamaau alcushru fiima ay ladii way siyo asmaa lmawsuulana waa siyaaqulcumuum waxaa soo khasisay laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa fiima ay ladii way sidoo kaleeto marka wuxuu khasisay kii yaraa buu saaray intaa ka yaraa suurada afraadi waa inay sunnadu caam tahay kitaabka qur-aankuna uu khasiso sida maa ubiina min almaytati wahiya xayatun fahuwa mayitun ma ayuladii wey neefka isagoo nool wixii laga gooyo bakti wey waxaa soo waxaa soo hoosgelaya dhabarteedii iyo timaheeda iyo xalmaba aayadda waxaa soo khasitay wamin awsaa aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ama umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaaha ila allah waxaa khasisay xataa yuctu ljizyata can yadina ku dar ilan haayadu adilatu taksiis bay kamid ahayd siaynu soo maray mukhasisaadka mutasilada iyadoo ah waa siiqadii laakiin daliilku daliil kala khasisay way intaasi waa midaas halkan laba mas'ala ayaa habboon in lagu daro shaarixa imaamu shankiitina uu ku daray masaladaasi waa midda koobaadee caamka la khasisayo iyo khasisaya siaan soo maray kitaabka iyo sunnadu intaba afartaas suuro way soo gelayaan waxaa isagu mida haddaba sumadani hadday aaxaad tahay iyo hadday mutawaatir tahay labadaba waadahu lqowl saxiix ilaa aqwaal daciifa ah waxay leeyihiin sunnadu haddayna mutawaatir ahayn ma khasisi karta aayadda haddaba waxaan leenahay way iskhasisayaan sunnada caamkii ama aaxaad ha noqoto ama toa khaaska ee aaxaad ha noqoto sida umirtu an nuqaatila naasa markaan xadiidka aayadda ku khasisayno waa midhab iljamhuur daliilkiisuna waa cadya taasna heeto sancaani tilmaamayay wahakada sunnata fi ma dukira wakhusa bilaaxaadi ma tawaatara tawaaturkii aaxaadka waa la isku nasakhay wiil akhbaarta iyo sunnada markuu ka hadlayana masalada waxaba intaa ka badan ee haddii alla yidhaahdo aaxaadkii mutawaatirka faa'iidintooda aan ujeedaa ka hadli doonaa mas'alada labaadi waxaa weeye caamka iyo khaasku way iskhasisayaan ama ha kala dambeeyaan ama mutaqaarineyn ha noqdaan ama taariikhda ha la garan waayo waxaan tacaarub tarjiix ugu tegi doonaa aljamcu muqadamun cala atarjiixi waanask hadduu suuragal yahay in la jamcin karo saa darteed waxaalen waxaa lagu jamcinayaa haddii uu khaasku dambeeyey caamkuna soo horreeyey iyo haddii caamku dambeeyey khaaskuna soo horreeyey iyo haddii labadaba taariikhdii kala horeynta la garan waayey intaba caam iyo khaas baa lagu xukumaya waana qowlka saxiixa ahlulcilmiga ay qabaan waxaa la yidhi riwaaya can axmed iyo abu xaniifa labadaas ayaa laga wariyey inayan asaa qabin oo ay yidhaahdeen hadduu caam ku dambeeyo caamkaa nasakaya waxaa ka hadlay imaamu shaaficina waxa uu qabaa oo ka hadlay in la isku taksiisinayo nasak la aadaynin waana qolka raajixa ee saxiixa sancani waa kuu lahaa masalada markuu tilmaamayay wanajru idriisa yaraa an yacmala riwaad qaarkood an yucmala bikuli shayin fi ladii tanaawala taqadama atakhsiisu aw ta'ahara aw juhila taariikhu hada maa yara waanahu alwlaa ila asawaabi wakhtaarahu muxaqiqu lasxaabi wuxuu wanajru idriisa maxamed idriis shaafici ninkii ahay wuxuu arkaa yaraa wuxuu arkaa an yacmala inuu ku camal falo oo ku dabaqmo bikulli shayin wax kasta oo fi ladii kii tanaawala soo galay mid kastaba inta soo gashay inuu ku camal falo oo taksiiskana kiisa gaarka caamkana intiisa kale taqadama taksiisu taksiiska daliilkiisa horeeyo aw ta'ahara ama ha dambeeyo aw juhila taariikhu hala garan waayo haadaa ma yara taasi waa sida uu isagu arko waanahu alwlaa qowlkaasaa ku haboon ila sawaabi u dhow xaqa wakhtaarahu waxaana doortay muxaqiqu lasxaabi asxaabta muxaqiqiintoodii kaasay raaceen oo ay doorteen labadaa markii uu dhameeyey iyo wuxuu u gudbay ijmaacii qiyaaskii iyo mafhuumka labadiisii qaybood muwaafaqada iyo mukhaalafada afartaas ayuu daliil ku sheegay واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي, المف... وقسمي المفهوم كالقياس واعتبر وحاكدر وكسو قادو قيم وقيمي الإجماع إجماع إن دليل التخصيص يهي جل الناس ذلك بلنقود جمهور أهل العلم وحير هذا إجماع ودليل من أدلة التخصيص وقسمي المفهوم مفهوم كالذي في قيواننا صافي وقالا كالقياس سيدا قياس كما أي جمهور يراهدين afartan khilaaf buu soo guuriyey wuxuuna sheegay inay jamhuur ahlilcilmi ku tagaan qiyaaska daliilka mafhuumu muwaafaqada iyo mafhuumu mukhaalafadii ijmaaca afartuba in jamhuur ahlilcilmi ay yidhaahdeen waa min adilati takhsiis almunfasil laakiin culamada qaar ay diideen oo adilu takhsiis midna maha yidhaahdeen laakiin waxay leedahay xaqiiqada ijmaaca wax lagu khasisayaay maadaama ijmaacu biduuni daliilin aanu asixi karin laabuddana min daliilin uu yahay inuu leeyahay daliil uu cuskanayo oo uu ku tiirsanayo wuxuu kamid waxaa weeye xaqiiqadu daliilul ijmaaca weeye ijmaac iyo masaa'ilkiisana insha allahu baabkoodaan ugu tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa tusaale inay tusaalayagu ay keeneen aw maa malakat aymaanuhum waxay gacantiinu milkiday waxaa laga soo saaray dheen bilijmaaci al ukhtu min alridaaci iyo waxyaabaha lamidka kuwa waxaa leena xaqiiqadu wa akhawaatukum min alradaacati aayad baa xaraajnimay aayad kasta marka dilado taksiiska laakiin waxaa laga yaabaa culimada qaarkood inay ijmaaca ay arkaan lasoo guuriyey ay ogaadaan daliilkiina uu iyaga ka qarsamo maadaama ijmaaca haddii uu asaxo uu iltiis istilzaamayo in daliil uu jiro ijmaacana adilada shshaq sharciga fiqiga lagu daray saasaa loogu khasisay ayay leeyihiin wuxuu yidhi sidoo kale wa qismay lmafhuumi mafhuumka labadiisii qayboodna waa lagu khasisay mafhuumka labadiisii qaybood waa lagu khasisay marka laleeyahay macnaheedu waxaa weeye maadaama mafhuumka labadiisii qayboodba ma kiisii muwaafiqa ahaa iyo kii mukhaalifka ahaaba ay adila adilada muctabarka sharcan ay ka mid yihiin maadaama ay daliil yihiin in lagu khasiso arrin asaxaysa weeye oo daliilu takhsiis way noqon karaan hadalkaa jamhuurta ayuu u tiiriyey wuxuuna keenayaa inuu khilaaf ku jiro culamada qaar ba waxay yidhahdeen mafhuumul muwaafaqaha khilaaf kuma jiro sida amidii uu soo guuriyey iyo subki waxay yidhahdeen tusaalayadeeda waxaa kamid ah cumuumka qowluhu calayhi asalaatu wassalaam layulwaajibi dulmun ama layulwaajidi yuxilu cuquubatahu wacirda layulwaajidi ninkaa wax heli kara ee xoolihii iyo xaqii lagu lahaa iska bixin kara haddii uu warwareejiyo yuxilu cirdahu cirdahu wa cuquubatah in isaga wax laga sheego iyo in la xiro ama la garaaco la xabsiyo intaba way banaanaysaa cumuumka waajidka deenka lagu leeyahay waxaa soo gelaya walow kaana waalidan waalidkana falaa taqul lahumaa uftin haddii la yidhi bimacna aliidaa iyo dhib weeye lama ogola in la dhigo waalidka xabsiguna ta'fiifka iyo ufinta waaba kasii daran yahay marka mafhuumu lmuwaafaquhu sida darbigi looga qiyaastay yaan xabsi in lagu dhibana inaan la ogolayn looga qiyaasanaya haddaba layulwaajidi waxaa ka baxaya haddii uu waalid yahay yaa laga saarayaa limafhuum muwaafaqada darti amaa mafhuumu lmukhaalafa isagu muran iyo waxoogay dood ah ayaa culimmada dhexdeeda ka jira jamhuurtu haba baneeyaan culimada diidana maalikiyada badankeed weeyaa yuu yidhi ninka la yidhaahdo abulwaliid albaaji raxmatullaahi caleyh inkastoo oy aamidii uu leeyahay isagu khilaaf ka taagan cinda ahlilcilmi garan maayo laakiin man xafida xujatun calaa man lam yaxfad baan lena waxaa la isugu hayaa wuxuu yahay adilada tarjiixa marka la tago shuruuda ictibaarka mafhuumka marka la ictibaarinayo waa inuusan manduuq khilaafin bay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhahdeen hadday manduuq iyo mafhuum iska hor yimaadaan mafhuumka waxaa ka xoog badan manduuqa dilaalada caamka afraaddaa soo gelaysa uu ku tusayana waa dilaala manduuq mafhuumu lmukhaalafaha dilaaladiisuna waa dilaalatu lmafhuum saa darteed mar haddii la yidhahda manduuq iyo mafhuum manduuqa ka xoog badan marna la yidhi mafhuumka shuruudu ictibaarihi waxaa weeye inuuna manduuq ka hor imanin waxay yidhahdeen manduuqa caamka ayaa laga horumarinayaa taksiiska mafhuumu lmukhaalafada qolaa waxay yidhahdeen maadaama daliil muctabara uu yahay isagaa laga horumarinayaa jamhuuru ahlilcilmina sidaasay ku tageen waxaa kamid a masaa'ilka halkaa ku imanaya xadiidkii almaau tahuurun laa yunajisuhu shay-un wax nijaasaynaya lama arko waa cumuum ama jinsulmaa'iga dheh ama ficilka laa yunajisuhu shay-un laadu ay gashay iyo shay unta adoo nakiro ah ama ficilka laftiisa bimacna nakira qaba saan ku soo marnay abyaadii uu kaga soo hadlayay siyaqul cumuumka wanaxwu laa sharibta ow in shariba markii uu kasoo hadlayay beytka haddaba xadiidka cumuumkiisa waxaa khilaafaya mafhuumka xadiidka idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil khabasa ama alkhabas riwaadka qaarkood lam yanjus qullatayn hadday gaaraan ma nijaasoobaan waxaa laga fahmay mafhuum mukhaalafadu keenaya in mafhuumul cadadkaasi hadday qolatayn ka yar yihiin ay nijaasoobayaan mafhuumkaasi xadiidka cumuumkiisa mantuuqu ka hor imanaya maadaama jamhuurta ay yidhaahdeen mafhuumku waa khasisayaa waa kay ku tageen fuqahadoodu wixii ka yar qolatayn nijaasada way nijaaseynaysaa culimada qaarka tiri mafhuumka ma khasisi karaa cumuumkao mantuuq weeyana waxay yidhaahdeen biyahaasi waa daahir oo ma khasisayo mafhuumkani waxba kama khasisayo waxaa kale oo halkan uu ku sheegay kalqiyaasi qiyaaska laftiisu inuu daliilu taksiis yahay jamhuuru ahlilcilmina ay ku tageen in qiyaaska wax lagu taksiisiyo iyadoo sancaani uu sheegay inay toban qowl ku jiraan qowlka jamhuurtase daliilkiisu maadaama uu waadix yahay qiyaaskuna daliil sharci a yahay adilana loo hayo in lagu camal falo sidaan arki doono in la kala qaado la yidhahdo meeshan ku camalfalaya meeshan lagu soo taksiisin maayo waxay u baha waxay yidhahdeen waa biduuni xujatin oo la kala tafriiqiyey wey sidaas darteed waxay yidhaahdeen qawluhu tacaala markii uu yidhi azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda waxaa soo galay rag iyo haweenba xor iyo adoon midkay dooni ha noqdaane mi-ata jalda in lagu xadido adoontii haweenta ahayd baa lasoo reebay oo waxaa la yidhi fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab kuwa xorta ah cadaabka lagu lacadaabaya boqolka jeedalaha niskii iyaga ku dhufta konton ka dhiga labadii haweenta ahayd ee mu'minaadka ahaa midna xor ahayd midna adoon ahayd marka laysmarbar dhigay waxaa xukunka sharciga lagu kala qaaday waxaa soo baxay riqiga inuu yahay riqigii ciladii lafteediina waxaa laga helay adoonkii laboodka ahaa markaasi waxay dhaheen kii ninka ahaa ee adoon ahaa waxaan u qiyaasanaynaa adoontii haweenta ahayd ee dhadig ahayd saa darteed isna cadaabkii waa loo tansiifinayaa oo cadaabka nisbaa looga dhigaya isna waa qiyaaska halkaa wuxuu ku sheegay afar la isku khilaafsan yahay laakiin jamhuurta ay qabaan inay daliilu taksiis yihiin wuxuu sheegay haddana walcurfa xaysu qaarana alkhitaaba halka wuxuu kusoo daray mid shanaad oo yihi curfigana waxbuu khasisaa walcurfa bay ictibaariyeen wactabara alijmaca ku cadaf xaysu qaarana markuu la xiriirsado alkhitaaba khitaabka uu la xiriirsado halkan waxa uu leeyahay haddii uu nas ku yimaado siiqa min asiyaqa siiqooyinka uu ku yimidna curfiga xilligaa jooga macno gaaroo loo isticmaalo uu leeyahay wa xaqiiqa alcurfiyatan kusoo marnay lafdiga shaaricu ku hadlay ee curfiga wadanka xilligaa la joogay siiqa caama ha noqdee laakiin curfiga uu keenayay xaqiiqa curfiya inay leedahay oo macno gaara loo isticmaalo curfigaa ku xambaar oo curfigaa daliilu takhsiis ka dhig jamhuuru ahlilcilm waxay ku tageen in curfiga sidaa muqaarinka u ah ama qawli ha noqdo ama ficli ha noqdo bimacnaa tanaawulka curfigaasi ama ghalabatu lismi ha noqdo ama ghalabatu tanaawul ha noqdo mar haddii uu curfi la yaqaano oo calaa daw-ihi dadku ay ku fahmaan cibaaraadka iyo siyaqa ay leeyihiin dilaaladiisii luqo ahaanna dilaala caama ay tahay taa curfiga xilligaasaa lagu xambaaraya qaarana khitaaba markuu leeyahayna cirfiga curfiga muta-akhirka inuusan qiimo lahayn buu kutusayaa uusan waxba khasisayn hadalka macnihiisu waxaa weeye sida xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi alطacaamu biلطacaami mila bimilin wa kaana طacaamunaa ywma idin shaciiru acaamka shacir baan unaqinay haddaba mila bimilin acaamka shaciirtaa loola jeedaa oo ribadaa gasha saa darteed ba waxaa loo baahday anwaacda طacaamka ee kale in qiyaas lagu haleeshiiyo waayo lafdiga طacaamka waa caam asalka luqada laakiin curfigoodii xilligaa jiray shaciirtay u yaqiineen haddaba siiqada nabiga dad buu la hadlayay dadkuna khitaab bay fahmi jireen curfina way lahaayeen kaasa lagu xambaaraya haddii tacaarud ka yimaadana xaqiiqa alcurfiya xaqiiqa lugawiya waxaan soo marnay in xaqiiqa alcurfiya ay ka xoog badan tahay oo laga hormarinayo haddii aan sidaa la dhihin waxay noqon lahayd aطacaamu biطacaami wax allaale wixii madcuumaadka oo dhan inay ribo gasho mansuus bay noqon lahayd oo qiyaas iyo ilxaq uma baahateen culimada qaarna waxay yidhahdeen curfigaan kala qaadaynaa oo curfigu inuu qawli yahay iyo inuu ficli yahaanu kala qaadaynaa curfiga ama caadaadka ficliga la yidhaahdo caamka taksiisin maayaan laakiin kuwa qawligiihi caamku ay taksiisinayaan haddaba qawlkaasi waxaan leenahay waa qowl daciifa walo rag ajilla ay ku tageen sida alamiir sancaani markuu lahaa kadalika alcaadatu laa takusu sidoo kale caadadu wax ma taksiiso waxaan uga jeedaa uli sharaxiisii caada alficliya lakin caada alqawliya jamhuurtan ku raacsanahay buuli intaas wuxuu ku sheegay waxyaabaha mukhasisaadka munfasilada ah oo sagaal uu ka dhigay xisiga iyo caqliga laba kitaabka iyo sunnada afar qiyaaska iyo ijmaaca lix laba qaybood oo mafhuum iyo mafhuum ah oo muwaafaqa iyo mukhaalafa waa sideed iyo alcurfu almuqaarin waxa la yidhahdo kadib wuxuu gudbay dhowr arrimood oo waxyaabaha mukhasisaadka mutasilada munfasilada aan kamid ahayn ama asalba aan taksiisin oo iyana waxau ka sheegay tiro dhowr ah wuxuu yidhi wadac damiira albacdi walasbaaba wadikra maa waafaqahu min mufradi wamadhab alraawi cala almuctamadi halkan waxau ku sheegay afar arrimood oo uu yidhi wax ma taksiisiyaan ta koowaad wuxuu yidhi wadac katag oo ha ku khasisin damiira albacdi qaar damiir u noqonaya hadduu yimaado daliilu taksiis meehee ha ka yelin walasbaaba asbaabu nuzuulkana iyo asbaabu wuruudi lxadiidna waxaa ku khasisin wadikra maa waafaqahu wadac ka tag dikra maa waafaqahu wax cumuumka xukunkiisa waafaqsan oo min mufradin ahna waxba ha ku khasisina kada wamadhaba raawina ka tag raawiga madhabkiisa iyo ra'yigiisa cala almuctamadi afartaba qowlka raajixa halkan waxau ku sheegay haddii siiqatulcumuumkii ay timaado kadibna uu yimaado ismi khaas wax ku khasisaya afraadii cumuumka qaar kamida damiirkiina uu ismigii caamkaa u noqonayo ha ka dhigin caamun uriida bihi lkhusuus ee cumuumkii sidiibuu u baaqanayaa bimacnaa ilahay markuu yihi wlmuطalaqaati yatarabasna bianfusihina halaaثata quru saddex caaday sugayaan aayad baa waxay ka daba timida waxay tihi wabucuulatuhuna xaqu birabbihina wabucuulatuhuna haweenkii la furay ee rajciyaadka ahaa waa qaar muطalaqaadkii kamida qaarba damiir albacdi way afraadii cumuumka qaar kamiday u noqotay yaa xaqu birabbihina iyaga haddaba kuwa damiirkan keligood usoo noqday xukunka kale lagu sheegay ha ka saarin xukunkii cumuumkood yatarabasna bianfusihina halaaثata quru intii way kula jiraan wey haddaba naagta ama baa-ina ha noqoto ama muطalaqa ama rajciye ha noqotee halaaثata quru intii way ku wada jiraan hadhihin haddaba maadaama la yihi damiir baa gaar u noqonaya cumuumkii tarabasna kuma jiraan sida xanafiyada badankeed iyo shaafici laga wariyey mas'alada labaad wal asbaabana ka tag oo asbaabu nuzuulku waxma khasisaan waana sida la yihi alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab haddaba sabab xadiidka iyo aayaddu sabab khaasa ay ku soo degaan ama ay ku yimaadaan sababkaasi ha soo galo siduu gadaal uga hadli doono laakiin daliilka isaga takhsiisin uu mahayo tusaalayageeduna aada bay u badan yihiin oo dhammaan aayaadka sababka khaaska kusoo degay iyo axaadiistii ku timin sababaha khaaska oo dhan ayaa soo gelaya marka wal asbaabana taasuu uga jeedaa imaam amiir sancaanina waa kuu lahaa waalcaamu laa yaqsuruhu calayhi sababuhu wara'yu man yarwiihi caamka lagu gaabin maayo sababkiisa iyo sababka keenay laguma gaabiyo caamka asbaabtiisa laguma taksiisiyo arrinta saasihi in alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ay tahay waa markii aanay qariino oolin ama daliil kale uunan oolin in sababka uu khaas ku yahay ama uu caam yahay haddii daliil iyo qariino la hero sida wasaariqu wasaariqata faqtacu aydiyahuma oo marna la sheegay inay haween kusoo degtay marna nin kusoo degtay haddakay kusoo degtaybana hadduu labooda ha dhadig baa lagu daray hadduu dhadig hana labood baa lagu daro qariinatan cumuum noqotay iyo hadday qariina khusuus la socoto sida in imraatun muminat imraatan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiyi oo ilaahay uu ku daray khaalisatan laka min duuni lmu'miniin labada xaaladood hadba say qarinada iyo daliilku keenayay noqonaysaa ee waxaa laga hadlayo idaa tajarada can qaraa'ini takhsiisi watacmiim way in markay saas tahay ay sida uu sheegay raajix tahoos aba ku akhasisaynina ninkii hawaanta u hawaanta yidhi rasuulka ilaahay oo wuxuu nin naagtiisa uga tegi jiray baan uga tegay laakiin ma jamaacin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ilaahay uu kusoo dejiyey ina alxasanaati yudibna sayi-at nin baa waa kii weydiiyey nabigu rasuulka ilah maanay khaas ugu tahay mise waa caam markaasuu wuxuu yidhi balli ummatii caa kullihim riwaayadka qaarkood caamatan ummadaydoo dhan baa usugnaatay wuxuu sheegay arrin saddexaad oon iyadana wax takhsiisinayn wuxuu yidhi wadikra maa waafaqahu wax cumuumkii xukum ahaan u waafaqsan haddii la sheego min mufradin mufrada cumuumka xukunkiisa hadduu wax ku tusay afraaddii cumuumkaas soo gelaysayna daliil kale uu sheego oo xukunkii laftiisii la siiyo takhsiis noqon maysee waxay noqotaa tansiis calaa bacdi afraadi alcumuum waxaa la yidhaha waxay yidhaahdeen waana sida jamhuurtu ay qabto bal abu thawr keliya khilaafay waa ka yidhaahdeen waana meesha lagu kala qaado laguna kala saaro takhsiiska iyo tansiis calaa bacdi afraad alcumuum oo haddii fardigan xukum mukhaalif lixukm alcaam la siiyana waa takhsiis haddii xukum muwaafiq lixukm alcaam la siiyana waa tansiis calaa bacdi afraad alcumuum imaam shawkani lawtaarkiisi iyo sancaani fii subul salaam iyana ay aada u adeegsadaan adilada jamcinta iyo markay niqaashayaan nabigu wuxuu yihi ayuma ihaabin dubira faqad tahur harag kastoo la mabdiyo waa daahir noqonaya shaatadii mimana wuxuu yihi hallaa akadtum ihaabahaa fadabaqtumu fardigaa shaatadaa wuxuu ku xukumay xukunkii caamka kuu ku xukumay oo kale waxaa kaloo lamid a xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta fardi waa la sheegay oo xaafida la yidhi sida salaadihii baa laysoo amray marka xaafiduu cala asalawaati ma wustada keliya loola jeeda ayuma ihaabin duuqa faqad tahura waxaa loola jeeda miyaa shaatada maymuuna keliya oo khaas ku yahay waa qowlka abu thawr laga soo guuriyey laakiin jamaahiiru ahlilcilmi ay ku gacan sayreen ay diideen kaasalaade uu sheegay baa wuxuu yahay wa madhab araawi raawiga madhabkiisana ha ku taksiisinin haddii nin rawaada kamida ama saxaabada ama keyrkooda nas ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin isaga ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisuna uu khilaafo waa kala yidhi alcibratu biriwaayatihi laa bira'yi wayo qowlkiisa ijtihaad iyo waxyaabo adilo kale uu mulaaxadeeyey inuu ka dhashay baa laga yaabaa asxaab waxbay xaniifiya iyo xanaabilada iyo ciise bni abaan iyo jamaaco fuqahada kamida yuu aamidii u tiiriyey inay yidhahdaan waa lagu taksiisinayaa waxaa kamid a man badala diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela dila xadiidkaasi waa xadiid caam ah waana riwaayadii ibni cabaas man bedelana waxaa soo gelaya rag iyo dumarba ciddii ridowda ibn cabaas waxaa laga wariyey inuu leeyahay naagta hadday ridowdo la dili maayo yaanu ka waasixine hadday ka asaxdo xataa qowlkiisaasi takhsiis noqon maayo naska cumuumka uu wariyey isla taa lafteeday ahayd wixii uu tilmaamayey sancaani raxmatullaahi calayhi inaan madhabu raawi lagu xukumaynin lagu taksiisinayn markuu lahaa waalcaamu laa yaqsuruhu calayhi sababuhu wara'yu man yarwiihi cidda welisa ra'yigiisa taksiisin mayso intaan adinku markii uu ka baxay oo daliilu takhsiis intaa ma noqon karta uu yiri iyo masaa'il kale oo la xiriira u gudbay oo maadaama aan nidhi sababu nusuulku iyo sabab wuruudku daliilu takhsiis ma noqdo dilaalada caamkana maadaama aynu soo marnay dilaalatuhu calaa afraadihi waa dilaalatu daahir ee dilaala qadciya ma aha ilaan waa kii naadimku ka soo hadlay ee arrintaa hore inoo soo yiri wahuwa calaa fardin yadullu xatma wafaham fafahmu listiqraaqi laysa jazma qaci maaha qaciyaanu u ahaanin dilaaladiisii laakiin suuradii uu ku soo degay wajzim waxaad qadcisaa biidkhaali dawaati sababi kuwa sababka ah inay gelayaan cumuumka jazmi arrintii sababka xadiidka ku yimid ama aayadda kusoo degtay suurada sababka caamka dilaaladu ku tusaayey lihaadihi alqariina waa qadciya bay yidhaahdeen qariinada qaci ay ku noqotay ka saari mayso caamka dilaaladiisa afraadiisa oo ku tusay dilaalatu daahir asalkeed inay laakiin tan liqariinati kawnihaa sababan ee waxay u noqotay yidhaahdeen qadciya warwi can ilimaami imaam malik waxaad ka werisaa dannan gelitaankeedu inuu dani yahay tusib waad asiibaysaa qowlka loo tiriyey marka hadalka imaamu malik qaraafi rag lamida kasoo guuriyey la yidhi isagu wuxuu leeyahay dani weeye suurada gelitaankeedo wahwa yanaa fardin yadullu xatma waa waxid hayru mucayan suuradan way gelaysaa walfahmu listiqraaqi laysa jazma way wasawaaba waxaa weeye inay qadciyatu dukuul tahay maadaama iyada darteed buu u yimid taana qariino ay tahay iyada cayanaysa waxaana leenahay cumuumaadka o dhan markaan ka hadlayno asbaab kuma wada imanin la yaqaan